بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون للشيخ أحمد عبد السلام أحمد إيد حفظه الله والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله موضوع خطبتنا اليوم shukr ullaahi calaa nicmati lmatar waxaa maanta khudbaddeennu ay ku saabsan tahay inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu mahadnaqno raxmaadka iyo roobka rabbi inoo shubay walaalayaal waxaynu ogsoonnahay maalmo ka hor xaalkeennu siduu ahaa baahideennu siday ahayd dad iyo duunyaba wixii dhibaato soo gaadho waynu garanaynaa maantana waynu arkaynaa ilaahay raxmaadkiisi iyo nicmadiisii inaynu dhinac walba u daaqayno waxaa walaalayaal aada iyo aada muhiim u ah ruuxa muuminkii xaalad walba cibaadada la gudboon inuu cimrigiisa ku camiro oo xaaladda dhibaatada iyo shadaa-idda ilaahay u keenay inuu ku aqoonsado oo uu ku sabro xaggiisana uu noqdo xaaladda barwaaqada iyo ladnaanshaha ilaahii siiyey inuu ku mahadiyo oo uu ku caabudo aanu ku caasiyin walaalayaal ilaahay nicamta uu inagu galladaystay way fara badan taho ma tirin karo ilaahay waxau ihi jalla sha'nuh wain tacuduu nicmata allahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay waxau idhi subxaanah haddii aada ilaahay nicmooyinkiisa tirisaan oo aada doontaan tiro koob inaad ugu dhaqaaqdaan ma koobi karaysaan allah waxa u idhi insaanku waa dulmi badane dafiraad badan oo kufri iyo gaalnimo badan walaalayaal haadihi اnicam ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisay ka ahaatay wamaa bikum min nicmatin famin allah wax alla waxa nicmo idinku sugan tu diineed iyo tu dunyaba ilaahay xaggiisay ka ahaatay huwa aladii ancama calaykum bihadihi اnicam waasbaqa calaykum nicamahu daahiratan wabaطinah tu muuqata iyo tu qarsoonba ka idinku galladaystae idinku nicmeeye waa rabbi subxaanah haadihi الnicam inaha tasdaadu bالshukri wa tazuulu bicadami الshukri wاlkufraan nicamtani mahadnaqa way ku kordhaysaa waanay ku zuulaysaa mahad la-aanta iyo gaalnimada iyo dafiraad la dafiraadda la dafiro oo alla waxa u ihi subxaanah lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada mahadnaqdaan oo nicamtaan idin siiyo aada iigu mahadnaqdaan waan idin korinayaa baa alla u yidho waa idin siyaadinayaa laakiinse haddaa ka gaalowdaan oo ilaahay idin siiyey inaad ku caabudaan daaye aada ku caasidaan ilaahay waxau idhi cadaabkaygu waa daran yahay cadaabka ilaahay inoogu goodiyey mid deg dega iyo mid dib loo dhigayo labadaba waa leeyahay cadaabka deg degii waxa uu yahay nicmada aada ilaahay ku mahadin weyday inay kaa zuusho rabbi uu kaa daadiyo cadaabka dib laguugu dhigayaana waa ka aakhiro haddaanad alla u noqon subxaanah idaa kunta fii nicmatin farcahaa faina almacaasi tuziilu الnicam waxudhaa biطaacati rabbi اlcibaad faina alilaaha sariicu الniqam waxaa shaacirkaasi u lahaa war markaad nicmo iyo ladnaan ku sugan tahay hadday caafimaad tahay hadday cuud iyo xoolo tahay hadday ubad iyo oori tahay hadday caqli iyo cilmi tahay hadday tu diineed ama tu duunyo tahay nicmo markaad ku sugan tahay war hooy ilaasho oo dabar waayo fa ina almacaasi tuziilu nicam waayo macaasidu nicamta way zuulisaa oo way baabi'isaa sida aboorku guriga hoosta uuga cuno uuga baabi'iyo ayaa nicmadana hadday macaasii la socoto ay u zuulinaysaa oy u baabi'inaysaa waxa uu shaacirkaasi yidhi nicmada waxaad ku ilaashataa ilaahay daacadiisa iyo mahadniqiisa wax nicmo lagu ilaashado waxa ugu qiimo badani waa taacatu rabbi alcibaad maaha xoog iyo xeelad waayo ilaahay niqmadiisa iyo cuquubadiisu way daran tahay oo qofu dulqaadan karoo awood u lihi ma jiro walaalayaal maalmo ka hor arladeennu siday ahayd ku cibro qaado ilaahay waxau idhi subxaanah wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashica faidaa anzalnaa calayha almaaa htazat warabat in اladii axyaaha lamuxyi اlmowta inahu calى kuli shayin qadiir ilaahay waxau idhi subxaanah waxaa ka mida aayaadka waaweyn ee ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsado annaka tara alarda khaashica inaad arkayso arladii iyo dhulkii oo dullaysan oo boodhaysan oo indhaha aanad ku qaban karayn habaaska iyo boodhka ka kacaya sida aanay biyo iyo baatoona u lahayn waa markay arladu abaarsato maxaase ka dambeeya waa halka cibrada iyo aayaddu ay ku jirtee faidaa anzalnaa calayha almaa marka aanu biyihii ku soo dejinnay raxmaadkii iyo roobkii aanu ku shubnabaa alla uu yidhi ihtazat warabat waxaad arkaysaa dhulkii oo dhaqdhaqaaqaysa oo waxa weeyaan kor usoo foodhacaysa oo usoo kacaysa macnaha dhulka marka uu roobku helo dee waxa weeyaan dhulkii abaarsaday ee boodhkii iyo habaasku uu dilay wuu qoyayaa marka uu qoyo waxa uu la dildillaacayaa oo kor ula soo foodhacayaa ama kor ula soo kacayaa nabaadka iyo dhirta ilaahay ka soo saarayo waa idinka arkay yacnii dhulkii shalay boodhka ahaa oo nabaadkii iyo dooggii iyo cagaarkii kor ula soo kacayo waxa uu dhulku la dhaqdhaqaaqayaa ama kor ugu soo kacayaa biyaha ilaahay ku shubay baadkii uu ku soo bixiyey ilaahay waxau idhi subxaanah ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta inahu calaa kulli shayin qadiir dhulkaa dhintay allihii soo nooleeyey ee biyaha iyo baadkaba ku shubay biyaha ku shubay baadkana ka soo bixiyey kuwa dhintayna waa allaha dib u soo noolaynaya ilaahay wax walba waa awoodaa oo karti iyo awood buu u leeyahay waxaa laynoogu soo halqabsaday oo ilaahay addoommadiisa tusaale ugu soo qaatay waxa maxsuuskay arkayaan si ay ugu aqoonsadaan waxa qaybkee ka maqan ee aanay arag oo waxaynu arkaynaa dhulkii shalay dhintee indhaha aanad siin karayn oo maanta aad ku indha doogsanayso sow nolol ma aha waxaa alla ina leeyahay ka dhulkaa nooleeyey idinkana isagaa idinsoo noolaynaya waa daliilun cala albacthi waannushuur loo soo qaatay kuwa isnoolaynta iyo soo saaridda dambe diidan ayaa ilaahay u soo qaatay allah waxau ihi subxaanah wa tara alarda haamidah faidaa anzalnaa calayha almaaa اhtazat warabat waanbatat min kuli zawjin bahiij waxaad arkaysaa arladii oo qallalan oo angegan oon biyo baatoona lahayn ilaahay waxau idhi markaanu biyihii ku shubnaynu ku soo dejinno ayaad arkaysaa dhulkii oo dhaqdhaqaaqaysa oo nabaadkii iyo waxa weeyaan dhirtii kor ula soo kacaysa ilaahay waxau idhi waxaanay soo saaraysaa nabaad nooc kasta oo qurxoon oo lagu indha doogsado walaalayaal idan haadihi alaayaat maanta waa kuwo horteenna taagan oo aan inaga fogeyn laakiin waynu ilowsho badannahay bal waxaad isbarbar dhigtaan shalay dhulku siduu ahaa iyo maanta siduu yahay yaa beddelay oo sidaa ka dhigay wa huwa aladii yunazilu اlgaysa min bacdi ma qanatuu wayanshuru raxmatah wa huwa alwaliyu اlxamiid allah waxa uu yidhi rabbi waa ka raxmaadka iyo roobka soo dejiya dadku intay quusteen kadib inakoo quus ku dhow oo abaar laba jirsatay oo weliba ka siyaada ayna heshay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa raxmaadkiisii maraqa ka furay ee inoo shubay ee had iyo habeen caanadda ayaa inooga dhigay allah waxau idhi markaa rabbi waa ka raxmaadka soo dejiya dadku intay quusteen kadib wayanshuru raxmatah naxariistiisana ilaahay waa ka dadka ku faafinaya ee bulshada ku baahinaya ee ku fidinaya waxaynu ogeyn abaartii ina soo martay gaal iyo muslin midna inuu cid wax gaadhsiin kari waayey booyad la dhaamiyaa halkay tegi halkay gaadhi maantana ilaahay dhibicii ugu horreeyey markuu inoo shubay bari iyo galbeedba ilaahay waa ka simay idan raxmadda rabbi ayaa meel gaadha laakiin gacanta aadamuhu meel ma gaadho allah waxau ihi wa huwa alwaliyu alxamiid ilaahay waa ka arrimaha addoommadiisa isagu tawalliya ee u taliya ee maamula waana ka mudan in la mahadiyo oo isaga la ammaano allah waxau idhi subxaanah waأnzalnaa min almucصiraati maءa sajaaja linukhrija bihi xaba wanabaata wajannaati alfaafa allah waxau idhi subxaanah ilaahay waa ka daruuraha ka soo dejiyey maa'an sajaaja biyo aada u shubmayoo fara badan ilaahay waxau ihi waanzalnaa min almucsiraati maa'an sajaaja waxaanu daruuraha biyuhu cusleeyeen aanu ka soo dejinnay biyo aada u shubmaya linukhrija bihi xabban wanabaata si aanu ugu soo bixinno yacni waxa weeyaan midhihii dadku ay quudanayeen iyo nabaadkii bahaa'imta iyo dunyadu ay daaqayeen xabbigu waa wixii aadamuhu uu quudanayey hadhuudhkii arabikidii qamadigii waxaynu beeranee dadku ay ku noolaayeen nabaadkuna waa wixii xooluhu ay ku noolaayeen cawskii iyo doogii iyo dhirtii kale ilaahay markaa waxa uu ihi rabbi waxaanu daruuraha ka soo dejinnay roobkaa aada u shubmaya si aanu wixii dadka iyo dunyaduba ay ku noolaanayeen ugu soo bixinno wa jannaatin alfaafa iyo beero waaweyn oo laamahoodu ay isku cufan yihiin waxaa kaloo alla u yihi subxaanah afara'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu almunziluun low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun allah waxau ihi subxaanah afara'aytum almaaa aladii tashrabuun bal waxaad ka warantaan biyahan aayar aada iska cabbaysaan waxa weeyaan duunyadiinnana aada waraabinaysaan biyaha aada cabbaysaan bal ka warrama a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun ma annakaa daruuraha ka soo dejinnay mise idinkaa aadamou soo dejiyey bal hadda ka sheekeey oo ka warrama haddaynu wax isku hayno maynu hore wax isugu tarro dhibic ma soo dejin karro halkaynu gaadhnay waa ogtihiin laakiin innakaa wax laynagu tusayaa si aynu ugu waantoonaynu wax ugu qaadanno waayo qur'aanku maalintuu nebi moxamed ku soo degay sala allahu calayhi wasalam siduu dadka ula hadlayey ayuu maanta iyo berrina ula hadlayaa waa qur'aan qoyan oo nool oo sidiisii ah min yowm anzalahu allahu ilaa an yarisa allahu alarda waman calayha ilaahay waxau ihi subxaanah low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun haddaanu doonno waxaanu biyaha macaan ee dad iyo duunyaba aada cabbaysaan aanu ka dhigi lahayn biyo aja ah oo qadhaadhka aan waxa weeyaan cunaha iyo hunguriga aan idiin maray biyo qadhaadh oo halkaa aydaan marin karin ayaanu ka dhigi lahayn haddaanu doonnabaa alla u yidhi laakiin haddaanu idiin macaanaynay oo kuwo hunguri marle aanu idinka dhignay falowlaa tashkuruun maxaad ilaaha sidaa idin yeelay u mahadin laadihi maxaad ilaaha u caabudi laadihiin ee aada u caasiyaysaan waxay xaqiiqadu tahay abaartii ina soo martay waxaynu ka barannay cashar casharkaynu ka barannay ugu muhiimsan kow ilaahay mooye addoommadiisa cid wax deeqsiin karta oo wax gaadhsiin karta oo addoommada waxa weeyaan u naxariisan kartaa inaanay jirin waa caqiido qofkii hore u aaminsanaana ku sii sugnaatay kii hore aan u aaminsanayna uu aaminay qof dee maftuun ah oo hawa ay qaadatay mooyaane waxaa kaloo abaartii aynu ka barannay dadku inay diinta ka durkeen oo aada loo fogaaday waayo in badan baynu ilaahay barin o ynu bannaanka u soo baxnay in badan baynu roob doon waxa weeyaan isugu soo baxnay waxay abaartu inoogu adkaatee laynoogu giijiyey halka aynu gaadhnay iyo heerkeenoo fogaaday waxa macnaha iyo muraadkuna uu ahaa bal inay dadku dareemaan oo ay gartaan waxaan garanayaa oon goobjoogu ahaa maalmaha qaarkood oo iyadoo madaxweynuhu iyo dowladdu ay ogeysiis ku bixiyeen roob doontii in laysugu soo baxo haddana garoommada qaarkood cid laga waaye ama wax yar ay dadku isugu soo baxeen macnaha tadarucii iyo in laysdhul dhigo oo ilaahay baahida loo muujiyo o laysu soo bandhigaba way nagu adkaatay taasi waxay ina dhexalsiisay dhibaatadii inagu dhacday waxaa intaa inoo dheerayd dhaqan xumada iyo fawaaxishta faraha badan lee kala duwan ee bulshadeenna ku baahday waxaa xaqiiqatan abaartaasi ay mudnayd in waayo badan lagala baxo iyo casharo badan inay wax fara badan inaga beddesho oo inaan halkeennii uun ka miisin inaynu ilaahay u noqonno oo halka laynaga hele aynu garanno si aynaan dib ugu noqon walaalayaal ilaahay subxaanah wuxuu aayaadka aynu soo akrinay inoogu tilmaamay inuu isagu yahay ka raxmaadka iyo roobka inoo shubay maadaama isagu kaa uu yahay inuu inaga mudan yahay inaynu mahadinno mahadinta aynu ilaahay u mahadnaqannana waxa ka kow ah raxmaddaa iyo nicmadaa inaynaan qooq iyo kibir ka qaadin raxmaddaa iyo nicmadaa inaynaan ilaahay ku caasiyin raxmaddaa inaynu ilaahay ku caabudno inu ku garanno si aan mar labaad karbaash iyo dube kale aanu inoogu dhufan واستغفر الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من شكر الله على نعمه إسناد النعمة إلى مسديها وواهبها waxaa ilaahay mahadnaqiisa iyo shukrigiisa ka mid ah nicmada in loo tiiriyo allihii kuu hibeeyey ku siiyey cid kale inaan loo tiirin waxaa dafiraadda iyo nicmada rabbi oo laga gaaloobo ka mid ah nicmaduu alla kugu galladaystay cid kale inaad u tiiriso oo makhluuq ah saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu zayd ibnu khaalid aljuhani قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس وقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ayaa saxaabigaa zayd binu khaalid aljuhani waxau yihi rasuulka ayaa salaad subax wuxuu nagu tukiyey meesha xudaybiye la yidhaahdo oo maka kambalkeeda ah marka xaramka in yar laga baxo halkaasuu salaad subax nagu tukiyey baa uu yidhi saxaabigaas waxaana uu yidhi habeenkaas roob ayaa da-ay rasuulku salaadii subax markuu ka soo jeestay ee uu dhammaystay ayuu dadkii soo qaabilay markaasaa waxau yihi war ma garanaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisaa u cilmi badan waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam rabbigiin waxa uu yidhi adoommadaydii waxa ka waabariistay laba qolo kuway rumeeyey oo xidigga ka gaaloobay iyo kuwa aniga iga gaaloobay oo xidigga rumeeyey waxa uu yidhi markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo taa kala fasiraya ila ilaahay waxa uu yihi asbaxa min cibaadii mu'minun bi kaafir mu'minun bi kaafirun bilkowkab wa asbaxa min cibaadii kaafirun bi wa mu'minun bilkowkab markaa labadii isagoo kala fasiraya ayaa rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu yidhi faأmaa man qaala muطirna bifadli اllahi waraxmatih waxa uu yihi ruuxa yidhaahda muطirnaa bifadli اllahi waraxmatih waxaana lagu roobeeyey ilaahay fadligiisii iyo naxariistiisii ruuxa yidhaahda ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa ayaa roobku nagu helay oo ilaahay baa noo naxariistay fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab waxaa lagu yidhi kaasi aniga ayuu i rumeeyey oo allihii raxmaadka keenuu rumeeyey xidiggiina waa ka gaaloobay oo dee xidig dhib iyo dheef midna ma hayo wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada wa kada laakiin ruuxa yidhaahda waxaana lagu roobeeyo xalay roobku nagu helay xidigii caynkaa iyo caynkaa ahaa roobkii baa xalayna helay oo dee xidig hebel baa halkaa fadhiyo isagaa keenay ruuxa yacni xidigaa u nisbeeya roobka fadalika kaafirun bi mu'minun bilkowkab alla wuxuu yidhi kaasi aniga waa iga gaaloobay xidigga ayaanu rumeeyey xidiggaa uu leeyahay roobka ayuu keenay waxay culimmadu tilmaameen arrintaasi yacni kufri weyn oo diinta lagaga baxo iyo kabiiro weyn oo aan gaalnimo gaadhsiisnayn labadaba waa noqon kartaa ruuxu hadduu rumeeyuu ictiqaadiyo xidigani isagu inuu roobka keenay dee waa gaalnimo cad oo uu diinta kaga baxayo waayo waxa uu beeniyey rubuubiyadii rabbi ilayn ilaahay subxaanahu wa tacaala afcaasha uu la gaarka yahay inay cidila wadaagin ayaa ay ka mid tahay raxmaadka iyo roobka keenistiisu markaa hadduu ictiqaadiyuu rumaysto waxa roobkanba keenay xidigaa inuu yaho ilaahay aanu ahayn waa gaalnimo laakiin haddii waxa weeyaan uu ictiqaadsan yahay roobka inuu rabbi keenay laakiin xidigani uu sababuun ahaa gaalnimadii uu diinta kaga baxayey ma aha waase dembi weyn labada midna in loo badheedho ma aha waayo xidig sababna uma aha roobna ma keenin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa raxmaadka iyo roobka keenay haddaba mahadnaqa ilaahay la mahadinayo waxaa ka mid ah in raxmaadka iyo roobka rabbigii keenay loo tiiriyo oon cid kale loo nisbayn allah baa yidhi wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax allo waxa nicmo idinku sugani allay ka ahaatee meel kale kamay iman xoog iyo xeelad midna kumay iman waxaa kaloo alla u yihi subxaanah watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun waxaad ka yeelaysaan arsaaqadiinna mahadnaqii aada ilaahay ku mahadin lahaydeen inaad ilaahii idinku arsaaqi aada beenisaan waxaa risiqa lagu fasiray matarka iyo roobka liannahu sababu risqi waayo waxaynu ku noolnahay sababtiisu waa isaga dad iyo dunyaba waxaa kaloo lagu fasiray waxyiga iyo qur'aanka waayo qur'aankuna waa qalbiga iyo ruuxdu waxay quudanaysay ku noolayd sida jasadka iyo jidhkuba ay biyaha iyo baadka ugu nool yihiin watajcaluuna risqakum annakum tukadibuun waxaa alla uu yidhi oo uu ku canaantay kuwaas in arsaaqadii alla uu siiyey iyo roobkii iyo raxmaadkii uu u shubay mahadnaqeedii inay ka yeeleen allahay mahadin lahaayeen inay beeniyaan oo ay ka gaaloobaan waa marka raxmaadkii iyo roobkii ilaahay maahae cid kaloo makhluuqa loo tiiriyo ee la yidhaahdo xidig hebel ayaa keenay roobka nicmada allana in laga gaalooboo la dafiro ma aha haddii kale waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray ilaahay waxau ihi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar allah waxau ihi subxaanah miyaanad arag nebi allow ama aanad ogeyn oon cilmigoodu ku soo gaadhin kuwa ilaahay nicmadiisii gaalnimo iyo kufri ku doorsadee ku beddelay halkay nicmada ilaahay ka mahadin lahaayeenee rabbi ay ku caabudi lahaayeen ayaa intay dafireen oo ay diideen ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku caasiyeen wa axalluu qowmahum daara albawaar tolkood iyo ehelkoodiina daartii halaagga iyo hoogga ayay barhtanka u dejiyeen meel balaayo iyo baas yaallo ayaa reerkii ay ku fureen oo ay dejiyeen jahannama yaslownahaa fa bi'sa alqaraar waa halkee halka ay fureen ama ay dejiyeen ehelkooda waa jahannama oo ay geli doonaan ciyaadan billaah meel lagu sugnaado oo loo hoydana iyadaa ugu xun waalciyaadu billaah walaalayaal waxaa xaqiiqo ah ilaahay nicmadaa wuu ina siiyey inaga qaadi maayo oo inaga bedeli maayo haddaynaan inaku isbedelin dalika biana allaha lam yakun mugayira nicmatan ancamaha calaa qowm xataa yugayiruu maa bianfusihim ina allaha laa yugayiru maa biqowm xataa yugayiruu maa bianfusihim xaaladda ay dadku ku sugan yihiin dhibaato iyo kurba hadday tahay ilaahay ka bedeli maayo ilaa iyagu ay isbedelaan oo allah ay u noqdaan xaaladda ay dadku ku sugan yihiin nicmo iyo barwaaqo hadday tahay ilaahay nicmadaa ka daadin maayo barwaaqadaa ka bedeli maayo iyagu haddaanay isbedelin mar walba isbedelku addoommada agtooduu ka bilaabanayaa waayo ilaahay waa raxiimun waduud waa mid naxariis badan oo addoommadiisa la jecel wanaagga walaalayaa waxaan khudbaddeenna ku soo ururinayaa ilaahay waa kaa inoo naxariistay ee raxmaddiisii aynu waxa weeyaan hadhsanayno hadhiyo habeenba waa kaa roobkii bari iyo galbeedba ka daayi laakiin waajibka mu'miniinta saarani waxa uu yahay ilaahay raxmaadkaa u shubay inay ku gartaan oo ay mahadiyaan ilaaha inay caabudaan oo xaggiisa ay u cararaan inay ilaahay diintiisa u soo noqdaan oo mukhaalafaadka iyo dhaqan xumada iyo dhibaatooyinka inagu soo kordhay in ummadda laga wacyigeliyo oo ilaahay xaggiisa loo noqdo si ay nicmada aynu haysanaana inoogu joogto ta aynu doonanaynu dalbanaana inoogu timaado cuquubo iyo cadaabna ilaahay inooga hayo rabbanaa aatinaa fi اdunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله